sida sida alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala ashraf اlanbiya wاlmursaliin nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi wasalam waxaynu kusoo dhex jirnay sujuudu saawigi waktiga la sujuudayay iyo waktigaan la sujuudayn labadaas ku kala sheegay marka wuxuu yihi haddii shakigii uu ka bao qofkii oo salaadii ku jira markaana ha sujuudo oo taradudkii yimid awgeed buu usujuudaya lima salaahu mutaradida ilan taa laftigeeduba waxay ahayd ka faa'iidaysi uu shaydaanku ka faa'idaystay waxtamala annahu zaa'id macnaha shaygan uu ku taradudayay waxa suuragal ahayd inuu zaa'id yahay tusaalaha wuu bixin doonaa waxa u ihi haddaba wa in wajaba ficluhu calaa kulli xaalin mar walba shaygan uu ka shakisanaa haddii ay waajib tahay inuu sameeyo lam yasjud ee markaa ma sujuudayo markaa kii saa'idka ixtimaalayay ee markuu ku taraduda uu sujuudayay iyo kii calaa kulli xaalin lala iman lahaa ee markaa laga shakiya aan loo sujuudayn ayuu kala sheegaya nagala hadal kuwa waxa uu yihi haddaba mihaaluhu tusaalihiisu shaka waxa uu ka shakiyey fi thaalisati ragcaddii saddexaad ahiya thaalisatun am raabica war ma saddex baa tukatay mise waa tii afraad buu leeyahy fatadakara markaasaa waxa uu xusuustay fiiha fiihimaa buu kaa sharxu dhigaya waa fiiha wey macnaha taa saddexaad bartankeeda waxa uu xusuustay inay tii saddexaad tahay lam yasjud ma sujuudayo sababtu maxay tahay dee kollayba wuu la iman lahaa marlayba iyada waa mid uu la iman lahaa oo aan shakina lahayn aw bacda qiyaamihi liraabica ama tii afraad intuu u kacay buu shakigu ka ba'ay sajada wuu sujuuday waa sujuudaadhe sababtuna waxay tahay dee muxtamil bay ahayd inay zaa'id noqon lahayd oo tazaa'idka ixtimaalaysa iyaday ahayd wa sujuudu sahwi wain tacadadat asbaabu sajdataani sujuudda sujuudu sahwiga la idhahdo sababihiisu haba bateen oo dhowr sahwiba qofkii ha ka dhex dhaceen waa laba sujuudoodun laba sujuudoodun buu noqonaya siduu dee ninkii naxwada yaqaanaybo yidhi waa mar qofka naxwada yaqaanaa fiqigana wax badan buu uga qiyaasanaya ayuu yihi markaasay dhahan qofku hadduu laba jeer sahwiye muxuu samaynaya dee cumar haddii la taskiriyo mar laba jeer lama taskiriye bu cumayr haddii la idhaha mar la taskiriyo markaasun baa lagu daayaa laba jeer lama sii taskiriye bu walaw sabaqa walaw sajada dheh haddii uu sujuudo almasbuuqu maca imaami imaamkiisii buu la sujuuday masbuuqi masbuuqna iska garan waa kii salaada lagala horeeyey acaadahu wuu soo celinayaa fii aakhiri salaati salaadiisa akhirkeediina waa inuu soo celiya imaamkaagii baa sahwo ku dhacay dabeedna waad la sujuuday intii aad dee soo gaadhay adiguna markaad taadii ka baxdo dee inamaa jucila alimaamu liyutama bihi ba layihi waa lagu dayanaya ila ilaa halkan bee waa inaad adiguna soo celisaa oo markaad salaadaadii dhamaysatay aada isagiiba kala hadheen waad soo celinaysaa kolkaa adiguna wain sahaa kalfa alimaami imaamka dabadi haddii uu qofkii sahwi ka dhaco lam yasjud ma sujuudayo oo mael intan aad imaamka ku xidhnayd baa mid ku gaara baa dhacay oo sidaynu kasoo hadlaynay adigoo moodaya in dee laga kacay salaadii baa imaamkii oo taxiyaadkii ufadhiistay baad adigu istaagtay adna waxaad moodaysay in dee imaamkii uu kacayba dee waad fadhiisan s sujuudu sahwina laguma leh oo isagaa kaa xambaaraya oo dee waa lagu dayanaya inamaa jucila alimaam liyutama bihi ku dayatay isagiina wax saawiyo ka dhacay ma jiro kaaga waa lagaa dhaafay fa intahaa qabla aliqtidaa'i bih intii aanad ku dayanin imaamka ayuu qofkan ma'muumka ahi sahwiyey aw bacda salaami alimaam ama intii imaamku uu salaamo nafsaday ee masbuuqani ama ma'muumkani uu gaar isaga tukanayay ayuu sahwi ka dhacay sajada labadaa jeer wuu sujuudaya adigu halkaasaad ku tukanaysa imaamkuna halkaa agtaada ayuu ku tukanayay markaa sahwi ku gaara baa yimid waxaana da iska dhici karta adigoo salaada ku jira nin agtaada ku xidha inaad ku xidhato wax iska banaan bay ee markaad bilaabaysun inaad cid ku xidhataa qayd ma ahayne haddii imika halkan adoo ku tukanaya jamacagtaada ku xidho dee wuu inoo sheegi doonaa oo baabul jamaaca markaynu galno sidaa darteed qofkii oo gaar isaga tukanaya oo sahwi uu ka dhacay ayaa imaam agtiisa ku tukanaya buu ku xidhay marka aad ku xidhato dee waad la imanaysaa sujuudi ila wax ku gaara bu ahaaye imaamkaa xambaara kumaad xidhnay waktigaad la timide amaba masbuuq baad ahay lo laba ragcadood baad la tukatay imaamka labadii dambe markaad tukanaysu sahwi kaa dhacay siduu doonaba ha ahaadee markaana waad la imanaysaa kolkaad salaadaada dhamaysato macnaa labada jeerba imaamkaa xambaaraan jirin oo dee mustaqil baad ahay taa weeye ta uu sheegayo ee uu leeyahay sajada walaw sahal imaamu imaamkii baa sahwi ka dhacay walaw qabla aliqtidaa'i bihi intii aanad ku dayanba ha ahaato wajabat mutaabacatuhu fi sujuud waa waajib in lagu raaca sujuuda inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamkii waxaa loo jideeyey si loogu daydo marka adigu waxaabaad kasoo gaadhayba ataxiyaadkii u dambeeyeyba s wuxuu ka tegay isaguna ataxiyaadkii hore markaasuu sujuuday markii dee salaadii u dhamaystay adiguna waad raacin ma odhanaysa dee sahwigani uu iga horeeyey maxaa ka raacay fain lam yutaabic batala salaatu haddii uu raaci waayo salaadiisi way buraysa sababtuna waxa weeye dee waxa uu khilaafay mutaabacada imaamka la soco iyo ka gooso wax udhaxeeyaa ma jiro in lala socdo imaamka iyo in laga goosto wax ka dhexeeyaa ma jiro waa labadaa mid un xadiidkaasuu khilaafayaa markaa ah inu in lagu daydo sheegaya fain taraka alimaamu imaamka laftiisii baaba ka tegay sujuudu sahwigii iyada oo wax sujuudu sahwi keenaana uu ka dhacay sajada alma'muum ma'muumkii wuu sujuudayaa ataxiyaadkii hore ayuu imaamkii aada ku xidhnayd ka tegay markii salaadii aad ka baxdeen sahwi labaad baa kusii dhaco sujuuddiina uu sii ilaaway waa iska dhici karta ilaa bani aadam marka adigu waxaad la imanaysaa sujuud sahwi waayo dee waa kala hadheen oo adigan dee mutaabaca maanta aada raacaysaa ma jirtoodo way dhamaatay isagii u dhamaystay markaa sidii ay kugu banaanayd inaad ducadaba isaga sii dheeraysato imikana sujuuddii baad iskala imanaysa walaw nasiya almasbuuqu masbuuqii baa ilaaway fasallama maca alimaam imaamkiibuu ayuu la salaam nafsaday uma dakara markaasu xusuustay tadaaraka wuu ka daba tegayaa wasajada lisahwi sujuud sahwigiina markaa ula imanaya way iska dhacdaa tanina iyadoo mael imaamku afar ragcadood ee salaad ay ahayd ayaa midi ay ku dhaaftay kolkaasaad dee saddexdii kaleba markaad la tukatay unbaad tiri dee salaadii way kuu dhamaatay ama waabaad isilowsanayd waad iskala salaamo naqsata jamcii adigoo yaro tasbiixsanaya oo tasbiixdii bilaabaya unbaad tihi warsho way kaa horeeyeenba dee waad kici uun oo ragcaddii ku hadhay baad la iman ama laba kolba wixii ku hadhay sujuudu sahwigiina waad la iman oo waad ku kabaysa ee salaadii bilaabi maysi haddaan waktigu dheeraanin haddii dee waktigu dheeraado oo lixdii hadale la saamixi jiray xadiidka dulyaday laga faaidaysanayay haddii ay intaa ka badato oo lix hadaloo la isweydaansado dee waa lasoo bilaabaya kolkaas salaadii wa sujuudu sahwi sunnatun sujuudu sahwigii sunna wey macnaha waajib ma oo hadduu iskaga tago dee salaadii ma burayso wa maxaluhu qabla salaam meesha lagula imanayaana waa intaa la salaamo naqsan sawaaun sahaa biziyaadatin aw naqsin mid kastaba ha ahaado sahwigaagani ama salaadii ood wax ku dartay ha ahaado ama salaadii ood wax ka dhintay ha ahaado waa masalo dee laysku khilaafsan yahay xagga axaadiidta laftigeedana labadaba way soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sujuudu sahwiga wuu la yimid mararka qaarkood intaanu salaamo naqsanin ka hor mararka qaarkoodna waxaa dhacday intii uu salaamo naqsaday kadib inuu la yimid sujuudu sahwiga bacdamaa sallam axaadiistuna waa wada saxeix saddex qowl bay markaa culimada qaarkood leeyihiin qowlka mashhuurka ah shaaficiyada amaba caanka ahay waxa weeyaan qabla salaam inay ti axaadiisa bacda salaamana way ka jawaabayaan kolka qowl labaad baa isaguna jiro oo dee abu xaniife iyo ay leeyihiin oo odhanaya waa bacda salaam maalik oo kale aad moodaa in muxadisiinta ay iswaafaqsan yihiin oo kuwa uu qawlkooda halkan kaga jawaabaya ah sawaun sahaa biziyaadatin aw naqd oo waxay iyagu leeyihin salaada sahwigan ku dhacay hadduu yahay siyaado lala yimid sujuudu sahwiga waxau noqonayaa intii la salaamo naqsaday kadib haddii nuqsaani salaada wa waxa soo galay uu nuqsaan ahaana haba la kaamil yeela markii dambe sujuudu sahwiga wuxuu noqonayaa goorma qabla salaad ayuu noqonaya taasaad moodaa in axaadiidta ay ku jamcinayaan muxadisiinta qowlkaa maalig ayaa ay rajaxayaan calaa kulli xaal waa la isku waafaqsan yahay in labada jeerba jaa-is uu yahay laakiin keebaa fiican u weeye barku haddii laga horreysiiyo salaamta iyo haddii laga dambeysiiyo labadaba waa wax gudaya oo jaa-is ah oo aan la isku khilaafsanayn taa ee dhinacee fiican u weeye ayuhumaa awlaa aw sunna aw afdal markaa sawaun sahaa biziyaadatin aw naqd waxaa kalifay had iyo jeer markuu masalada ay sii tafriiciyaan ay sii badbadiyaan khilaafaadka jiray ka jawaabayaan si aan toos ahayn uga jawaabaya haddaba waxau ihi fain sallama qablahu haddii intii aanu sujuudii la imanbaba uu salaamo naqsaday camdan ogaan buu ninkan isaga salaamo naqsaday waaya waa macnaha ama ma'muum ha ahaado ama imaam mutlaqan iyadoo laba kala qaadin mutlaqan taa macnaha wuxuu ujeedaa daala alfaslu aw qasura waktigii ka dambeeyey salaamo naqsiga ama ha dheeraado ama ha gaabnaado aw sahwan buu u salaamo naqsaday wa daala alfaslu fasalkiina waa dheeraaday faata bay leeyihin waktigiisii waa tegey qofkani hadduu laba midh laba jeer laba jeerba sujuudu saawigii aanu la iman karin bukuuli mid weeyaana kolka isaga oo ogsoon in sahwi ka dhacay sujuudu sahwigina lagu leeyahay uu iska salaamo naqsado de waxaanu arkaynaa bay yidhahdeen sidii aanu rajaxnay u weydaartay qofkaasi oo inuu sujuudi de iskii isaga tegay oo kuma noqonayo markaas waa midh midhka kale ee uu mael sujuuddii aanu ula iman karayn waxa weeye wuu salaamo naqsaday isagoo isilowsan buu salaamo naqsaday waktigiina wuu dheeraaday markaas mudduu iska sii joogay badeed markaana sujuudu sahwigii lama iman karo midhka meesha ku jiraa waxa weeye haddii isagoo sahwi sujuudu sahwigii ilowsan uu salaamo naqsado dabeetana waktigii gaaban yahay dee gadaal buu ka raacin doonaa oo uu xusuus markii uu tasbiixsanayay buu xusuustay inuu saawi ka dhacay oo uu dhamaystiray sujuud saawigiina weli aanu la iman wuu ku dhaqaajin doonaa labadii sujuudood buu dhigaya wuuna salaam naqsanaya waa sidaas buu ujeedaa marka camdiga mutlaqan weeyo ama fasal waktigu ha gaabnaado salaam naqsigiisa ka dambeeyey ama ha dheeraado laakiin kolka sahwiga ayaa waxaa lagu qeydayaa inuu waktiga ka dambeeya salaamo naqsigiisa gaaban yahay waa in qasura haddii uu gaaban yahay waktigii maala sahwigu u salaamo naqsaday intan uu salaamo naqsigiisa ka dambeeyeyna waaba muddo iska gaabanba lix hadal iyo wixii ka yar wa araada sujuuda sujuudii buu doonay kolka sajada si hala yimaado haddaba markan uu la yimaado muxuu arrinkiisu noqonaya wa kaana waxau noqonayaa caa'idan ila salaati salaadii nin ku noqday buu noqonaya fa yuciidu salaama salaamtii buu soo celinaya iyagu masalada siday u tabaniyeen inay raajix tahay qabla salaam bay cuskadeen taasay dabeetana arrinkooda kusii wadayaan markaa ninkan xusuustay sujuudu sahwiga in uu markuu salaamo naqsaday kadib hala yimaado markaa uu sujuudu sahwigii la yimidna macnaheedu waa in uu salaadii dib ugu noqday isagoo ragcadii u hadhay oo kale dee waxaa laga doonaya kolkaa inuu salaamo naqsado laakin dee madaahibta kale le bacd asalaam weya iyada dee warba male marka xusuustu mu raacin doona hayad salaam wa kana caa'idan ila salaati fa yuciidu salaama faa'iidadeed waxa weeye salaamtii uu soo celinaya sitaa u sheegay haddii dees ay ka burto waysadii dee salaadiina way ka jabaysa adag mufilaadkii salaadu hadday yimaadaan intii aanu salaamo naqsanin ee labadaas sujoodooda ku dhex jiray ini salaadiisi xumaatay buu noqonaya cinda shawaab faslu sujuudu tilaawa halkan waxa uu ku sheegayaa sujuudu tilaawa wa sujuudu shukr oo labaduba sunno ah sujuudu tilaawati sunnatun lilqaari'i waalmustamici wasaamic qur-aankan kariimkaa marka la akriyayo meelaha sajadaadka had iyo jeer leh in la sujuudaa sunnay tahay oo waxa waajibka ka saaraya axaadiidta saxiixaha tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu akriyay suuradaha inaanu sujuudin ee uu iska socday marna wuu sujuuday marna waa ma sujuuday hadda waajibtay ma ka tegi kareen marka qaanigani waa kii qur-aanka akriyay mustamic waa kii u kastay in uu dhegaysto saamicuna waa kii iska maqlayay mustamic wuxuu ag fadhiistay inuu dhegaysto sida asxaabtuba ridwan ullahi calayhim ay leeyihiin qur-aanku nebigu nagu dul akrii jiray oo waanu ka dhegaysi jirna marku sujuudun baanu sujuudi jirnay annaguna saamicanina waa kii iska maqlaya dee sajdadaas isagoo meeshan iska fadhiyo aan uqastin dhegta ay kaga soo duushay mawdicu sajda wayasjud lmusali almunfarid walimaam qofkii markaa tukanaya kelidahaa iyo kii imaamka ahaa labaduba way sujuudayaan liqira'ati nafsihi buu sujuudaya akrintan macnaha dee isagu akriyay oo munfaridkii wuxuu usujuudi doonaa liqira'ati nafsihi imaamkuna waxa uu sujuudaya liqira'ati nafsihi macnuu saas ugu kala noqonaya fain sajadaa haddii ay usujuudaan waa labadee waa munfaridkii iyo iyo dee imaamkii liqira'ati kayrihima cid aan iyaga ahayn qiradooda hadday usujuudaan batalat salaatuhuma oo yaa u dirtay dee salaadoodii waa buraysa imaamkii dad buu tukinayo nin qur-aan halkan agtiisa ka akriyayay baa meeshaa sajdada akriyay ee kii baa sujuudo isna waaba raaciyay imaamkii dadka tukinaya baaba raaciyeyba salaadii bay ka xumaanaysa hogaamintiisii baa leexatay ninka ah hogaamintiisii dadka la yidhi waxaad waddo un adigu ku hogaami inamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka in lagu daydaaba isagu meel kale inuu kusii daydo may ahayn hadduu meel kale kusii dayday dee waa kaa leexiyey hogaanka kan munfaridka ana dee imaamkiisa waa loo ogolaa inuu sujuuddiisa raaco isaga tiisa inuu raacona way ahayd laakin taa kale ayaa u diray wayasjud lma'muumu haddaba kii la tukinaya wuxuu usujuudayaa liqiraa'ati imaamihi maca imaamkan uu la tukanayo qiradiisa unbuu sujuudaya marka macnaheedu waxa weeye qof meesha agtiisa ka akriyana uma sujuudi karo de waa sida waalidka ahune tiisana xataa uma sujuudi karo haddii suurada yaroo dambe faatixada dabeed ku akriyo oo sujudo leh ma uma sujuudi karayo mar hadduu imaam ku xidhan yahay waaba kan isaguba sheegay ixtiraazaadki falaw sajada liqira'ati nafsi ma'muumkiibaa wuxuu u sujuuday suuradu isagu akriyo aayad lahayd ayuu sujuuddeedii u sujuuday aw qira'ati kayri imaami ama imaamkiisa nin aan haynoo halkaa wax ka akriyaya buu ku daydayba oo isna la sujuuday aw sajada ama waxaabu sujuudayba duunahu duuna alimaam iyadoon imaamkiiba sujuudin buu isagu iska geystay suju sujuud waa khayr bay soo kordhinaysaa buuhi imaamku ha isii taagnaadeen oo suuradda isagu ha sii akriyeen bal intaa anigu aan ka yaro gaadhsiiya bu markii uu dabeeda samam shaqada akhirkeeda akriyay markaasuu ka gaadhsiiyey duunahu duuna alimaam aw takhallafa canh ama imaamkiibuu ka hadhayba imaamkiiba akriyay suurad sajda ku jirto maamuumkiiuna waaba istaago waxa uhi taa kale war salaadu xaggee ka xidhib laadahay buui kii allahu akbarta ciidda arka war salaadu sujuudo badanaa buui markaa wuxuu ihi taa waan ka taagnaaday anigu dee badalad buu leeyay dhowrkaa masalada mutaabacadii oo uu kharibay ayuunbaa ka soo baxday meesha wahwa sujuudaasi sajdatu tilaawa wey sujuudu tilaawa arbaca casharata sajda afar iyo toban meelood weeye qur-aanka kariimka ah oo afarna ay yihiin awalka tobanka kalena ay akhirka yihiin minhaa waxaa ka mid a tintani fi lxaj laba meelood oo suuratulxaj ku jiraana waa ku jiraan tirada macnaha shaaficiyadu saasay u arkayaan oo in afar iyo tobankaa meelood ay tahay bay arkayaan waa la isku khilaafaa markaa culimada dee dhexdooda qaar baa ka yaraynaya labadanna waxa uu si gaara ugu sii xusayaa suurad keliya hoo dee laba sajdo la talaa jirta amaba ragga qaarkood baa mid un tirinaya walaysa minhaa kama mid aha horta runtii dee waxaana jira sidaad misxaf ku aragta muujibu sajda iyo mawdicu sajda meel sujuudda keenaysa iyo meel keenaysa iyo meesha lagu sujuudayo waa kala inta badan waaba kala lababa oo had iyo jeer waxay hoosta ka marayaan xariiq bay hoosta ka marayaan halka muujibu sajda ah ee sujuudda keenaysa barta lagu sujuudayaana hadday doonto sadar bay ka dambaynaysa hadday doontona laba sadar bay ka dambaynaysa aayadda akhirkeeday noqonaysa markaa goobo yar oo tan maqrada lagu dhigo oo kale ah oo mustatiila ayay ku hor dhigaan iyadana numberka aayadda agteeda ay ku dhigaan marka mawdicu sajda iyo muujibu sajda dee kollay mulaaxadadaasay leedahay oo markaad misxafka soo saarto dee fahriskiisa dambe tacliimaadka kusiinaya ka mid ta walaysa minhaa kama mid ahaa sujuudu tilaawaha sajdatu saad suuraddan saad la yidhaahdo sajdada ku jirtaa sajdatu tilaawo maaha bal hiya sajdatu shukr waa sujuudu shukri wey oo waqada raakican waanaabo halkaas sujuuddaasi isagu dee tawbadiisa darteed buu la sujuudayay inaguna waxa aynu la sujuudaynaa shukri darteed oo aynu ku mahadnaqayno nebigaa ilaahay ka aqbalay tawbada ayaynu ilaahay ugu mahadnaqayna haddaba sujuuddaasaad tufcalu khaarija salaa salaada unbaa lagu sameeyaa dabadeeda oo dee salaada dhexdeeda laguma sameeyo kol hadday sujuud saawisa adigoo halkaa akrinaya hasujuudi salaada dhexdeeda wa yubdilu tacamuduha asalaata haddii looba kasana dee salaaddii baabay burinaysa haddii sujuudda saad ku jirta loo kaso iyadoo qofkii uu maaragtay salaaddii tukanaya waa ka burinaysaa buu leeyahay waidaa sajada marka uu sujuuda buu yihi fi salaat salaada dhexdeeda kabara lisujuudi waarafci nadban markuu usii socdo iyo markuu kasoo kacayaba allahu akbar ayuu odhanaya sii socodka iyo soo socodka labadaba wayajibu waxa waajiba buu ihi an yantasiba qaa'iman qumaati inuu isu taago oo masalan marka aada ka soo toosto dee salaadiina aada tukanaysa waa inaad qumaatii isu taagtaa horta oo sujuudda iyo rukuucda aada la iman doonto kala saar markaad soo kacdo waa inaad qumaatii isu taagta wayundabu waxaa kaloo la suneeyey an yaqra'a shay-an uma yarkaca si rukuucda soo socota iyo sujuuddan horeed la timid ay u kala baxaan intaad istaagtay kadib xooga ah sidayda samaamshaqadoo kale dee wax yar baa kasii dambeeya intaa yara kasii dambayso kale ayaa haboon qofku inuu akriyo amaba xataa haddii dee suuratu najm iyo iqra oo kale iyo akhirkooda isagu dhameeyo inuu qulhuwallahba iska akriyo afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduun fasjuduu lilaahi wacbudu wuu sujuuday dabeedna wuu soo toosoo u istaagay salaadiibu ilaa ku jiraay dee qulhuwallaha markaa ha raaciyo ama aayad yaroo kooban ha akriyo dabeedna ha rukuuco marka wa fii kayri salaati marka aan salaad lagu jirinna tajibu takbiiratu lixraam inuu xidho weeyo qofka waa sujuuddii la odhan jiray maxay sujuud attilaawa allahu akbar ayuu leeyahay qofkii marka qur-aanka akriyaya wa tundabu waxaana la suneeyey takbiiratun lisujuudi waalrafc markuu kasoo toosayo iyo markuu kusii socdo labadaba allahu akbar hala ha yidhaaho markaa saddex allahu akbarood bay leedahay macnaa markaa halkaa fadhida dee misxafka akriyayseed meeshii sujuuda soo marto allahu akbar waad xidhatay dabeedna sii socodkii allahu akbar soo socodkiina allahu akbar kolay de waa masalo baxsigeeda lah oo ay masaa'ilka khilaafiga un bay ka mid tahay dee ma waxaa loo shartiyaa inuu qofkii daahir yahay oo wayse qaba oo cawradiisii ay asturan tahay shuruudihii salaada dee loo xidi jiray miyaa loo shardiyaya mise looma shardiyayo shaaficiyadu waxay leeyiin nin salaad ku jira niga dheh ninka ah ninkaa sujuudda ilaahay u sujuudaya waa nin salaad ku jira una ha shuruudihiina hala ahaado dee hana xidha salaad yarayd oo sii socodkiiyo soo socodkiina sujuuddoodu hala yimaado la tashahud ataxiyaadun baanay lahayn dee madaahib badanna waad arki doontaa iyagoo ka hadlaya oo wax shardiya looma xidhaye salaamo nafsina ma lahae waa la sujuudayaa markan uu ka warramayaana de waa markii khaarija salaat ahayd ama fi salaa iyada hadal ma leh wa in akhra sujuuda haddii sujuuddiiba uu dib dhigo wa qasura alfasl waktiga ka dambaysayna ay gaabantay sajada waa sujuudaya wailaa lam yaqdi mase qaleeyo madal qur-aankii oad akriyaysa meeshii sujuudda ayaad martay wax ku yar mashquuliyeyba waad ka yar hakatay amaba waabaad iska dhaaftayba laba ayadood iyo waxbaad dhaaftay dee kolkaas oo kale waa kaa tegay waktigeeda uu ku dhaafay waktigeedu waxa u ahaa mawdicu sajda markaad maraysa inaad sujuudo laakin haddii aad ka socotayba inta waktiga ka dambeeya haddii aada u kooban yahay waad gaari kartaa laakin haddii aad xoogaa dhaafto dee kuma noqonaysa taa weeye tuu sheegaya fasligani waa waktiga aad akrida waktiga ka dambeeyey walow karara hadduu celiyo aayatan buu celceliyey fii majlisin meel qura aw rakcatin ama ragcad ayuunbaa wuxuu ku celceliyaa un halkaas sujuuda leh afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduuna fasjuduu lilahi wacbuduu uu dhowr jeer ku celiyay dhowr jeer ragcad dhexdeed ama goob uu iska akriyay oon salaadba ku jirin walam yasjud lilula markii hore umuu sujuudin afar jeerna waaba ku celiyay kasoo qaad kafathu sajda dee meesha keenaysa isla halkan un bay hayday mid quraa ku filan dhowr jeer baa ha ku celiyay mid qurun baa ku filan way wayundabu waxaa loo suneeyey liman qara'a fi salaati wagayriha qofka salaada dhexdeeda iyo marka kale uu qur-aanka iska akriyayaba waxaa qofka loo suneeyey liman qara'a macnaha qofka akriyay fi salaati wagayriha aayata raxmatin akriyay halkaasaa mafcuulkii maxaa loo suneeyey an yas'ala allaha araxma inuu ilaahay naxariis weydiisto aw aayata cadaabin buu akriyay an yatacawada minhu inuu ilaahay ka magan galo macnaha qofkani afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha ilaahay baa markaa ku eedeeyay dadka aan dee qur-aanka tadaburaynin an macnihiisa dhadhamiyayn in quluubtoodu qufuladeedi saaran yihiin sidaa darteed si aanu qalbigiisi mid qufulan noqonin qur-aanku marka u akriyay qofka ama salaada ku akriyo amaba ha ku akriyo de isagoo meel gooniya iska jooge inuu la shaqeeyo weeye dareenkiisu macaanida aayaadku ay bixinayaan aayaadka naxariista sheegaya marka uu soo maro inuu ilaahay weydiisto aayaadka cadaabka sheegaya markuu soo maro inuu ilaahay ka magan galo waa siduu nebiguna ahaa calayhi salaatu wasalaam oo cawf ibnu malik waxa uu leeyahay oo xadiidka saxiixa ah nebigaa ku daba tukanaya sala allahu calayhi wasalam markaa dabeedna sidaas uu yeelaya markuu aayad cadaab soo sheegaysa soo maro ilaahay buu ka magan geli jiray allahuma acidnii min cadaabi marka uu soo maro aayad naxariisana allahuma acطinaa raxmatak saasuu weydiisanaya marka meelo dee si gaaraba uu nebigu usii xusayna waa jirtay calayhi salaatu wasalaam oo suurat lqiyaama akhirkeeda iyo alaysa dalika biqadirin cala an yuxyiya almawta iyo suuratan la idhaha suuratu tin akhirkeeda iyo balaa ayuu odhan jiray riwaayada saxiixi markaa balaa wa ana wa ana calaa dalika min ashaahidiinna waa jirta saasuu odhanaya laakiin halkan kale allahuma xasibnaa xisaaban yasiiran meelahaas iyo suuradan iyadana la idhaahdo wama man khafat mawaazinu fa umuhu haawiya wama adraka ma hiya naarun xaamiya allahuma acidnii min naarika alxaamiya inuu dee qofku idhaahdo haddii mael la yidhaaho waa la akriyaya halkan oo kalun bay baabkeeda soo gelaysa macnaha oo dee meelihii ilaahay laga magan gelayun bay markaa ka mid noqonaysa laakiin dadka saalixiinta in loo duceeyo ama ambiyadoo kale iyada dee kuma kuma sheegin halka ama ta nebiga kasoo arortayna wuxuuna ahayd inuu isagu dee naftiisa meelna ilaahay weydiisanayay meelna ka magan gelayay ayuun ba ahayd inuu laakiin ambiyada u ducaynayo calayhim assalaam iyo maaragtay horta suuradan la dhameeyaha sabixismadii ahayd calayhi salaam baabay yidhahdana labada midun baabay u duceeyaanbe miduu yahayna ma sheegin kaas iyadu dee may kuma sii cadda waaya waxau haddaba yidhi eego oo waliman tajadada lahu nicmatun daahira sujuudu shukrigii buu bilaabay la soco qofka nicmo muuqataa ay usoo cusboonaatay ay u bilaabantay aw indafacat canhu niqmatun daahira ama balaayo muuqataa ilaahay uu ka joojiyey qofkaa waxaa usugnaaday an yasjuda shukran lilahi tacaala iska dheh siay kugu raagina inuu ilaahay u sujuudo ayaa u wanaagsan oo fiican oo sunaa mar hadduu qofkani arkay kol haddii uu arkay nicmadaa muuqata ama balaayadii uu ka yaabsanaa ilaahay ka joojiyey inuu suju sujuudu shukri la yimaado ilaahay shukran lilah uu sujuudo wey wax kale uma sujuudaye ramadaan markii uu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee loo soo sheegay ayaa dabeedna uu sujuuday kolka waa nicmaayay ahayd ilen qof islaamka ugu soo kordhay wa minhu waxaa kamid a waxyaabaha loo sujuudayo ru'yatu mubtalan qof lagu beleeye aragtidiisa bimacsiyatin baa lagu beleeyey aw maradin ama cudur qof waxaad aragtay aafaysan markaa aafadii dee waxa ay noqotay mid macsiya ku jiro qofkii ah halkaa qaawan oo dhacdhacaya oo tumanaya oo fisqi samaynaya marka in aada shukran lilahi tacaala adigoo tusaya aada sujuuddo wey aada tiraa ilaahayow kaas oo kale aan naga dhiginoo mahad baad leedahay dadxunka ah waa khalfun kuwaa dadxunkaa ilaahay aan nagala mid dhigin oo adigaa wanaagsan isaguna dee hadduu doonayo haba xanaaqo hadduu qof damiirle yahayna dee waabu dibbaabuu isugu noqon doonaa laakin dee mafsado ka weyn haddaanu ka baqin wey hadduu dee dilayaba ama khaarajinayaba musiibo ka weyn imanayso dee sujuuddiisa gaar bu ka dhigan aw maradi qof dee bukaad aragtay kaa in la tusa maaha waa in laga qariyaa isaga man idaa man ra'aa minkum mubtala oo dabeedna yidhaahda alxamdu lilahi aladi caafaanii mima btalaak wafadalanii calaa kasiirin miman khalaqa tafsiila lam yusibu hada albala aw kamaa qaal ka idinka idinka mid qof dhiban arka ee yidhaahda ilaahay baa mahadle ilaahay waxa uu kugu ibtileeyey iga caafimaadiyey ee khalqi badan uu abuurayna iga dheeraad siiyey en anugu ka dheeraad leeahay qofka sidaa nicmada ugu mahadnaqa musiibadaa ilaahay uu ka nabadgeliyaa oo arrintii dee lana maqashiin maayo kuwiirsi si aanay unoqonin an yasjuda lilahi su an yasjuda shukran lilahi tacaala wa yukfiiha waa qarinaya ilaa lifaasiqin kaa faasiqa aho fa yuhiruhaa ka faasiqa wuu istusayaa markuu sujuudayo liyartadica si uu xumaantan dee isaga daayo in lam yakhaf dararan laakin haddaanu balaayo ka cabsan laa darara walaa diraara baa le oo masaalixda iyo mafaasidda baa la isu eegi doonaa darar ka weyn hadduu imanayo dee wuu iska uu ka qarin doonaa marka waayahay waxa u idhahay haddaba wahiya sujuudu shukrigu ka sajdati tilaawa khaarija salaa sujuudu tilaawihii salaada ka baxsanayd un bay la mid tahay taana waynu soo qaadan wa tabtulu bificliha salaatu iyada haddii la sameeyana salaaddu way ku burtaa oo sujuudu shukri waati ibnu cabaas la weydiinaye lalahaa sajatu saad miyay ka mid tahay meelaha la sujuudayo marka haddii u xadiisu hayo uu duldhigi lahaa laakiin waxa uu lahaa meelaha la sujuudayo way jirtaa oo tilaawo iyo isagu muu kala qaadin shukrika ay tahay laakiin waxau ihi dee markay ilaahay ula hadlayay nebiga waxau ihi fabihudaahum iqtadi rusushaa laguu soo sheegay lagaaga soo warramay hanuunkooda ku dayo dee kol haddii la yidhi wakhara raakican wa anaaq kol haddii la yidhi dee aduguna nebiguna waa ku dayanaya inana waa ku dayanaya taasuu leeyahy kolka walow khadaca be haddii qofkani uu aada u khuduucu jiboodo fataqaraba lilah ilaahay buu ugu dhawaaday bisajdatin intuu halkaas siduu isaga fadhiyay khushuucay ayuunbaabu sujuud la dhacay munf munfaridatin iyada oo keliya oo macnaha dee wax kale oo meel kale raacaysa aanay jirin wey bilaa sababin sabab la-aan xaruma waa xaraam wey oo waxa macnaha xaruma u leeyahay kadaa low rakaca qaasidan daalika un bay ka dhiganta isagoo dee rukuuco oo kale un wey intuu halkaa istaago hadduu qofku iska rukuuco ilaahay u rukuuco dee ma may banaanayn sujuudanina ma banaana macnaheedu waxa weeye wixii aan mashruuc ahayn ma banaana waxa markuu qofku yeelayo man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun dee baabkeedii un wey oo qof iska khushuucay oo dabeedna sidaa ku sujuuday dee lama sheegin adugu mu dee nebigu muu samayn calayhi salaatu wasalaam wa xukmu sujuudi tilaawa sujuudu tilaawaha xukumkiisa xukmu salaati nafl waa masalooyinkii aynu lahay waa lasu khilaafay salaadii wuxunay la mid tahay sunnaha fi lqiblati waaltahaarati wasitaara kuweelahaasun bay lamid tahay oo salaadan had iyo jeer sunnaha dee qofku meel aan qiblada ahayn wuu ula tukan karaya tahaaro la-aan wuxuu ku tukanayay tahaaro ayuu ku tukanayay waa inuu isasturaabay ahayd sidii oo kale wey markaa kolkuu ruksad u leeyahay inuu qiblada ka jeedsado de waa markuu musaafirkaa socdaalka ahaa adigu salaadaasun aada soo marteen wey baabu salaati aljamaca halkan waxa uu ku xusayaa sujuudu sahwigaa laftiisu kollay wax kamida way ku jireen salaatu ljamaca jamcii wada soconayay buu halkan kaga xusaya oo kollay safaxaadkan aada u badan oo dhan uu kaga hadlaya waana abwaabta ugu muhiimsan bay kamid gaar ahaan ninka imaamka ahayna aanu kaba maarmi karayn imaam aan garanayn baabu salaati ljamaca dee dhibkeedu leeyahay dawraan baa imanaya ama way isku dabaqayaan markaa sahwi uu dhaco kolkaasoo kale wareer baa imanaya haddii dee dadku ay khaldamaana siduu uga wacyigelin lahaa baa ku adkaanaysa marka iyadoo cid walba muhiim u tahay qofka dee shaqadiisi ay tahayna waaba sii muhiim oo aimada had iyo jeer waxyaabaha lagu imtixaanaabay kamid tahay fiqiga qeybta cibaadaadka iyo qur'aanka iyo tajwiidkiisa iyo xifdigiisa yawm lqawma aqra'uhum likitaab illahi tacaala bal hadduu qofku aqra yahay dee afqahna waaya hadduu afqah yahayna aqra wuu yahay macnaheed waa saas wey hiya jamaacadani fardu kifaayatin weeyaan fardu kifaaya ayay shaaficiyadu qabaan oo haddii ummadda qaarkeed ay ogaan inta kale way ka dhacaysaa bay leeyihin fardulcaynna waa lagu sheegay qawl aada u naadira weeye qawl kale markaa waa fardulcayn laa tasixu salaatu biduni salaaduba aanay ansaxayn ila aanti waa qawl aada u yar laba labada qowl ee ugu caansani waa inay fardulcayn tahay iyo inay fardu kifaaya tahay fii xaqi rijaali lmuqiimiin ragga negi marka loo eego inay jamac ku tukadaan waa waxa ay u tahay fardulkifaaya fi lmaktubaati alkhams salaadihii markaa shanta ahaa wey almu'adayaat ee waktigooduna uu joogay bixaytu si waa in loo ogaa salaadan yadharu shicaar shicaarkii islaamiga ahaa muuqaalkii weynaa diinta heeru muuqanayo dii afar waliba intay meel isla galaan ay halkaa ku qayilayaan ama mafaarish la samaysto iyo meelo durbaana laga garaaco oo jamiciiba halkaa uu ku lumo dee shicaarkii islaamiga ahaba wuu lumaya qaar meel bay ku shirayaan qaarna meel kale mafash ka samaysteen kuwo kalena oo wadaadada ku sheeganayan dee iyaguna dadkan u yeeri lahaana maqaam baabay yuurursadeenba iyagu marka intaasoo arrimood ay dhacdo dee shicaarkii islaamiga u lumaya masjidka laftiisiiba faariq buu noqonaya masjidkiiba lilcidlaa buu noqonaya wa tusanu lilnisaai walilmusaafiriin raggi dumarkii waa u sunni iyo dadkii musaafiriinta ahaa iyaga waajibku ma aha oo dee waxa uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ha u diidina imaa allahi masaajid allah wa buyuutuhuna khayrun lahun dumarkaa addoomaha ilaahay guryaha ilaahay ha u diidina guryahoodaana u fiican walilmaqdiyati waxay la socotaa wa tusanu lilmaqdiya salaadii la qalaynayay in lagu daba tukadaa iska fiican khalfa milihaa mid iyada lamid ah dabadeeda oo salaad la qalaynayo mid lamid ahoo la qalaynayo in lagu daba xidhaa fiican oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii asxaabta iyo isaga ay ka tagtay salaada subax ee uu qalaynayay barqadii ee asxaabtu way ku xidheen salaad la qalaynaya baa haysiisu asxaabtuna way qalaynayeen laba qalaahoo la isku xidhay baa laa khalfa mu'addaatin laakiin tu imika joogta tu aad qalaynaysa inaad ku xidhataa waarid maaha ma fiicna qallaa kaa tegay adiga markaa tu imika jamcuu ku jiro ayaad ku xidhanaysaa gooni inaad isaga tukataa wacan wa maqdiyatin hayriha tu la qallaynayo oon iyada lamid ahayn in lagu xidhana maaha oo maala iminka maqribkii baa kaa tegay nin cishaayigii ka tegay baa istasheen goor dhow tobankii habeennimo mar cishaayigii baa iga tegay qudhaydu maqribkii iga tegay dabadeedna inaad ku daba xidhata maaha waayo waxa weeye laba la qalaynayo kala duwan weeyaan macnaha xagga sunnaha kolkaynu eegno dee taasun baynu uga eeganaya illa wixii waa cibaada waa tawqiifiya laiskama ikhtiraacanayo un hala yaabina ha odhanin maxay maxaa labada maqribna la ysugu ogolaaday labada kala duwanna la ysugu diiday wahiya haddaba jamaacadani fi ljumucati farducayn fardulcayn bay noqonaysaa jumcadii in jamac lagu tukado jumcadii in jamac lagu tukado iyadu waa fardulcayn liannaha laa tasixu bikayri jamaacatin fii rakcatin minha nebiga iyo asxaabta iyo khulafaa raashiduun intoo dhamiba dee jamcun baa jumco lagu tukanayay jumco meelaha lagu kala tuktukado lama arag waakadu ljamaacaat jamaacaadka m midka ugu sii adagi asubxu uma alcishaa uma alcasr waa kuwayaalaha ah oo subxii iyo cishaaigii iyo casarkiiba waktigooda in macnaha jamca lagu tukado waxaa ku soo arooray fadli aada u dheeraada ay axaadiistu sheegayso nabiga ka soo arooreysa calayhi salaatu wasalaam qofka cishaai ee ku tukada jamc fakaanamaa qaama nisfa allayl waman salla subxa fi jamaaca fakaanamaa qaama allayla kulla aw kamaa qaal qofka salaada cishaaye jamca ku tukada habeenka kala barhkii lix saacadood isagoo cibaadaystay oo suno tukaday buu lamid yahay kan ku tukada subaxa jamacna gediga habeenkii labayo tobankii saacadoodba isagoo sunno waday ayuunbuu lamid yahay hala yaabi dee soo lama odhan in salaad keliyahoo lagu tukado xaramka boqol kun oo salaadood oo fii kayrihi lagu tukada ayay lamid tanna oo noocaas waa laba wakti oo runtii dadka cibaadadu aanay dee aan aada ugu dadaalayn ku adag wey casarkiina waa la mid oo waa waktiga had iyo jeer dadka qaylulada iyo ay la tagto oo jamac aan la soo gaadhin qayluladaasay ku cilayn jireen fuqahadu qaadka may ogeyn laakiin imika waa waktiga qaadka u fadhiistaan oo ay yidhaahdaan markaas waa waktigu ku dhiiqayo amaba ay yidhaahdaan isqaboojinta iyo markaa biyaha isbarintiisa iyo baa marqaanka waatay qayb sakrada un inaga duminaysa bay leeyiin waaqaluhaa jamca haddaba intee u yar imaamu wa ma'muum de xadiidka kusoo aroortay aqalu ljamaaca waa itnaan laba wey imaam iyo ma'muum markaas haddii labadaasi ay selaan jamac wey xadiidkiina nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu labadii saxaabi la hadlaya waxau lahaa socda oo marka a salaadu gaadho dee aadaamo aqiima oo midkiina imaam ha noqdo midkiina ma'muum wahiya lirijaali fi lmasaajidi afdal ragga inay masaajidada ku tukadaan ragga ragga ahi rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bayc can dikri illah wa iqaami salaa raggaas ragga ahi inay ku tukadaan masaajidada ufiican wa akharuhaa jamaacatan afdalu masjidka sii jamac badan baana wanaagsan fain kaana bijiwaarihi masjid qofkan agtiisa gurigiisa agtiisa qofkaagan mu'minkaa hadduu masjid kugu dhow yahay qaliilu ljamac oo jamiciisuna yar yahay falbaciid lkasiir ljamc masjidka kaa foga jamciisa uu badan yahay awlaa kaasaa dee wanaagsan ilaa an yakuna imaamuhu mubtadican aw faasiqan imaamku mid dawshadaysan inuu yahay mooyaane oo markaa ama bidcoole ah bidcadii dee aan lagu gaalnimo xugminayn faasiqa uu ku noqonaya ama uu faasiq yahay mooyaane waxaa lagu daba tukadaa waa iska adkaanayaan oo markaa bibidcati laa yukafiru laa yukafaru biha ka muctazilay aw faasiqa muu noqday ka shaaribi khamr balwadaasaa lagu ibtileeyey oo waa aafaysan yahay asxaabtuna ridwaan ullahi calayhim way iskaga dukan tukan jireen madaxdii muslimiinta ee khamriga cabi jiray ay iskaga daba tukan jireen laakiin dee xaaladoodu gaar bay ahayd oo waa nin madax aho dee haddii hebelkaasi uu hadhana bilicsi gaaro de inuu xidhaabaaba waxba ku hayn ama uu dilaba oo xaalad gaaray hay taas laakin dee qofku markanuu xor buu iska yahay dee wadaadkaa inuu raaciyo in kalaba waaba dee cajaaib hadduu aaminsan yahay uu fulan dhintay inuu kawnaynka o dhan kala hayo amaba isaga laftiisuba tasarufka uu leeyahy ilaahay ku haysto hadduu taa aaminsan yahayna dee waaba cajabba waxa uu yidhi haddaba ilaa an yakuna imaamuhu kada inuu saas yahay mooyaane aw laa yactaqidu bacd alarkaan ama imaamkaniba arkaanta qaarkeed baanu aaminsanayn oo waxaad adugu arkaan u arkayso ayuu isagu dee shiica iyo wuxuu noqdayba ayuu kuleeyahy waa iska basiitaas aw yatacatalu bidahaabi qofkan gurigiisa masjidka yari u dhow yahay haddii uu tago ila lbaciidi kaa fog hadduu tago waxaaba cadilmaysa jamaacatu masjid aljiwaar masjidkan yare kugu dhow jamaciisa marka labadan masalo fa masjid aljiwaari awlaa kan kugu dhow inaad ku tukataa wanaagsan taasi hadduu aafaysan yahay iyo haddii kaniba uu cadilmayo oon cidiba ku tukanayn oo qofkani waa qof muuqaal leh ama sheekha ama dee dadku ay kusoo dayanayaan haybadiisa oo waa hebelba halkaa ku tukadayna geeya baa la odhanaya hadduu ka tagana mar hebelba kan iskaga tegayna mar inaga marya baa la odhanaya markaa masjidkaas ayaan dembigiisu isaga raacine hadii isteerinkiisiiba ku xidhmay bal ummadda ha kusoo jiido isagaaba camiraad u baahane wax dhanabe walinisaai fii buyuutihina afdal dumarku guryahooda inay iskaga tukadaan baa u fadli badan wayukrahu waxaaba karahaa bu hi xuduuru lmasjid inay dumarkii xaadirto masjidkii xaadirto xuduurka oo xuduurulmasjid baa karahaa yuu karaaha u yahay limushtahaatin mid la eegi karayo oo markaas la ishtihaynayo macnaha la radi karo oo dumarkiia da-yar aw shaabatin ama inan gashaantiya kuwaa karaaha buu siiyey laa kayrihimaa laakiin cajuusadihii aan labadaa midnaba ahayn iyaga karaaha uma aha la yaab inaan afcaragaya islaam baa loo yaqaana cajuusad macnaha cajuusa hadii la yidhaahdo inaga wacay laakiin af carabiga waa islaanu islaan imika la yaabi mayse tan kale waad la yaabay waaya laakiin islaamaha waaweynna goorta loo ogol yahay waa cinda amni lfitna marka fitna laga aamiya islaanta lafteedana loo ogolaya islaanta laftigeedana fitna ka imanayso iyadana waa karaa watasqutu ljamaaca markii jamaacadii uu ka hadlay iyo cidday ka ansaxaysa iyo meesha lagu tukanayo cudurdaaradii jamaacadu galay watasqutu ljamaaca bilcudri bay ku dhacaysa kamadar roob baa yimi aw haljin ama baras baa soo daatay kaasoo yabullu thawba qoynaya marada aw waxlin waxal dhooba ayaa timi iyo dhiiq aw amase riixin billayl habeenkiibaaba dabayli dhabanaysa wayaalahaasaa kamid ah oo dee sida xadiidka saxiix muslim tilmaamayo markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam madarku jiro xaya cala salaati xaya cala alfalaax lama odhan jirin alaa salluu fii rixaalikum bay ahayd marka kol haddii caynkaa la yidhao dadkii loo yeedhi waayey madarkaasina uu jiro dee inta kalena waa lamid dhoobadan iyo waxyaabahaasina waa lamid labaduna dee mararka qaarkood way sii kala darantahe meelaha bay kaba kaa jaraysa waa dulcad baheyd meesha markuu qofku dee kab jilicsan oo dhan hawaysan maayo mid adag oo dee bahalihii la en cidhib kula finankii adkaa hoosta mooyaane sii kale dee way ka qabsanaysa markaa wax sahlan maaha sababtu dee cudurdaarka uga dhigay islaamka aw bardin shadiidayni kulayl iyo qabow daran baa jira aw xuduuri طacaamin aw sharaab raashinkiibaa lasoo dhigay halka ama sharaabki yatuuqu ilayh waanu jecel yaho qudhiisu waaba wiil darayn marka taasi ay dhacdo bal iska cun weyo iska nas adigoo khushuucsanad ilaahay ishortaagtid adigoo yaabsanoo xagga dambe sii egayo sii xiimaya dhibkeeday leedahay salaada inaga rigtay aanay kaaga noqon rabadaantaysaasi aada u badanta oo dee xadiidku waa kii ahaa laa salaata fi xadrati طacaam ida xadara alcashaa wa uqiimat maktuuba fabda-uu bilcashaa aw mudaafacati xadatin kaasuu isku celinaya ha iska dhamaysto hawshiisa oo gooniba daa isaga tukado aw khawfin calaa nafsin aw maalin aw maradin intaasuu mid ka cabsanaya halkan haddii uu tallaabo ay baa cunaya ama tuug baaba jira ama wixii kasii waaweynaayo dee dagaaladii la isweydaarsanayay ama waxaabuu isleeyahay waxbaaba lagaala bixiyo ka bax maryahabaa ka dhici doonta amaba xanuun baabu dee ka baqaya xanuun ku siyaada arrimahaasoo dhan hadii ay yimaadaan waa cudurdaarkiibay kamid aw tamriidi man qof buu dhaqaalaynayaa oo u yahay neras ilaalisa kaasoo yakaafu dayaaca inuu dee qofkani dhibmo ayuu ka cabsanaya oo dee guluukoos baa mithal ku rakibanoo dee wuu ilaalinaya ama dee waxa uu siinayaa daaweyntii iyo caanihii iyo qofba ku daahaya waad iska garanaysa markaa qofkan muslimka ah hadda yacmee adigu sheekha low jamaca tag mala islaamku iyo qofkan xurmadiisaa la ilaalinaya aw kaana ya'nasu bihi amaba waaba weheshanaya dadka qaarkoodoo qof una egtaa jiray intay bukaa bukaa kuba ku kordho hadii uu ka tago amaba si qayliyaba ha iskala jooga ha wehesho aw xuduura mawti qariibin ama wuxuu ka cabsanayaa kii ay isxigeen ba inay naftu imika ka baxdo aw sadiiqin ama saaxiibki aw fawta rufqatin ama waxaabuu ka cabsanayaa inay safarkii goostaan ama gaari hafulayaan ama awre rufqada oo tarxalu taranaysa ee muxuu ka ogaya wax la kulmi doona ma sahlana qofku had iyo jeer safarkaa uu la socdaa markuu ka yar baydhu kaadi u baydho waxaaba laga yaabaa dee haddaan loo joogsan inuu siduu udegdegayo kaadidaa isku saydho oo uu kharibo ayaa laga yaabaa de maxaabaad umaray haddii uu jamac ku hadho safarkii goosanayana gaaridiisaaba adag aw akala dii raa'ixatin kariiha ama qofkani waxuu cunay wax urtiisu ay aada u qarmuun tahay oo jamacaba uu ku dhibayo smookinkiisaa badan dheh amaba buuricuna weeyaan dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii sheegay toonta iyo basasha ninka cunaa guryaha iyaga iyuu imani buu kuwan kalaaba kasii dewr badan oo runtii kasii dhibaato badan oo qofku xataa farihiisa uraya oo qofka aan had iyo jeer sigaarkii cabin aada buu ugu uraya oo si aanu kan dee cabaya u dareemaynin ayuu isagu u dareemayaa marka aa isku ag tukanaysaan intaa waxaa laga yaabaa in faatixadana aada akriyayso isaga laftiisuna u dee kuusoo kalsama waa iska dhici kartaa qofka de dadka xaasat shum iskuma mid aha dareenka urta dadka laftigooda meeshu waxa weeyaan meel la doonayo dad udgoon oo khushuucsan oo degan inay isugu yimaadaan oo dabeeta ilaha boqorka ah ay is hortaagaan iyaga oo ay u dhan tahay oo gaashaaman oo aan kala dhinayn saasaa wanaagsan aw mulaasamati qariibihi wahuwa mucsir amaba waxaba ku dhegaya kii daynta ku lahaa dee ninkan meesha tegayaana waaba mucsir oo wuxuu isku ku gashi baxa ma hayo daynta kudhigeed dayn badan buu nebigu ilaahay ka magan galay oo uu lahaa ilaah waxaan kaa magan galay min qahri min kalabati dayni wa qahri rijaal ragoo iga xoog batay iyo gashi iga xoog batay rag ku roogtoo kaa xoog bataa dayntii lagala mid dhiga waayo qofku dee ballan buu qaadaya been buu sheegayaa oo waxbuu isku hagaajinaya uu weydaaranaya siduu waxaa ugu jiro ayaa cibaadadiisiiba khalkhal galaysa haddaba haddii meesha dee qariimkii uu joogo ninkii gashiilaha ahaa kuna qabsanaya mulaasim baa layi mulaasamati qariimi waa qariim dee ku qaanabaya oo ku qabsanaya mulaazama hadii ilahay uu kugu duglaynaya laakiin haddii dee aanu ku qabsanayn dee waa iska tegaya jamci hawl ka weyn baaba dee soo kordhaysa in lagu xidhaa suuragal aho jamaacadiiba wax ka weyn timaado wa shuruudu ljamaca jamaca shuruudiisii an yanwiya alimamu liqtida an yanwiya almaamuumu aliqtida ninkan la tukina la tukinaya waa in uu niyoodaa kudayashu in la hogaaminayo waa inu ogaadaa maxaa yeelay islaamku jamac bilaa hogaamina ma yaqaano xataa dadkii tukanayay waa inay hogaamin yeesho kuwii safarkaa waa inay hogaamin yeesha kuwii meel ku ururay waa inay hogaamin yeesha kuwii mandiqadooda jooga wahaluma jar hadii kale fawda imanaysa iyo isqabs hogaamin wanaagsan dee miyo qabs fain ahmalahu hadii uu iskaba ihmaaliyo oo shardigan baabu ka tegayba incaqadat way xidhmaysaa furaadaa marka iyadoo dee iska keli keli ah salaadii way guntamaysaa infuraada dee dadkii iyagoo keli keli u abay guntabi doontaa oo qofkii ku xidhan waaya dee fardi unbuu isaga socon macnaha manuu niyoonin inuu ku xidho kol haddaanu niyoonin dee waa nin keliya awrka xarig baa la isugu xidha labada awr imaamkii iyo maamuunkana niyaa isku xidha markaa niyadiibu iska goostay dee goonidiisaa isaga wata waa fardiya fain taabaca bilaa niyatin batalat salaatu niyo la-aan buu daba socdaa dadka qaar ba waxay idhahdaan imaamkani waa mubtadic oo ma hagaagsanaa sidaa darteed si aan dee loo odhanin hebel gooni buu tukadaa bal aan iskala socono oo iska dhex socdo markay foorsadaan basta foorsanaya maya waa muraay dadku istusaya ilaahay bay ahayd inuu ka xishoodo qofku dee ama gooni isaga tukado ama cid u arkaya inay ugu xidhmaysana tuka in intadara hadii uu sugo weeye afcaalahu imaamka afcaashiisa intidaaran awiilan sugitaan badan hadduu kalba xoogaa sugaya imaamka wain qalla aw itafaqa falaa haddii sugitaankiisa uu wax yar yahay amaba ay iswaafaqayaanun kolba falaa walaw iqtadaa hadduu ku daydo bima'muumin xaala iqtidaa'i nin ma'muumahoo mid kale kusii xidhan weeye xaala iqtidaa'i ma'muumaad ku xidhan karta aan imika kolkii hore ma'muum ahaa laakin imika aan cid ku xidhnayn laakin goorta lagu diiday waxa weeye xaalaqtidaahi isagoo cid kale ku xidhan batalat salaatu saasay rajaxeen markaa waktigii nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam waa abubakar isu soo agtaagay abubakarna uu dib u baxay dadkuna abubakar u beeganayeen abubakarna nebigu ku daynayay madaahib baa saaqle lakin shaawaci de way ka jawaabayaano waxay leeyihiin abubakar laftiisu nebigu ku xidhnaa dadkuna waxa ay ku daynayeen nebiga markaasuu dee masalo khilaafiya asbaabu kolley ikhtilaafaat alfiqiya waa masalo gaar ah oo ubaahan inaynu mar muxaadaro ka galno hebel iyo hebel baa iskhilaafay asbaabta keentaa waa asbaab badan khilaafkooda oo wada macquula runtii usuulkana dee lagaga hadlo iyo musalaxa iyo culuum lqur'aan iyo intaba lagu sheego haddaba nin dee cid kusii xidhan hadduu ku xidho salaadiisi way buraysaa waliyanwi imaamu limaama imaamku imaamnimaha niyooda isaguna qudhiisu hadduu wax hogaaminayo dee inuu hogaamin yahay ha ogaado oo isaguna inuu dadkan tukinayo ha niyoodo fain ahmalahu hadduu dee niyadaa iska dhaafaba incaqadat furaada markaa dee waxay guntami doontaa keli un bay guntamaysa wasaxa aliqtidaau bihi isagii in lagu daydaano way banaantay isagii halkaasaabu iska joogaa wuu tukanayaa manuu niyoonin inuu dadkan tukinayo dadku isaga way ku xidhan doonaan fadligiina way heli doonaa weligaaba soco weeye waa kugu xidhnahayun ay isagu imaamunbuu noqon karaa haddii uu doono de inuu ogaado waxba shaki qayd maaha ee qofkii halkan iskaga tukanaya jamac dhame ee ku xidhanaya isaguna uu iska khushuucsan yaho arkiba maayo keligii buu isu hay markaa jamaca way u jirtaa un kolse haddii aan u kasin inuu ka goosto jamacan isaguna waa helaya fadliga kolkan haddaba uu dee niyadii iska dhaafay ee uu iska tukanayo keligii jamaci oo ku xidhan wafaata alimaama sawaab ljamaca jamaca fadligiisii baa dhaafaya ayle dee ilaahay kolba wixii aad yeeshobuu kula dhaqmay oo kol haddii aad adigii keli niyootay kelidaasun baa dee lagula soconaya kelidaasun baad markaa fadligeedii helaysa jamaca fadligiisi waa ku dhaafay wayushtaradu waxaa la shardiyayaa niyat limaamati fi ljumuca kolka jumcada iyada waaba qeydba oo dee fardulcayn buu ahaa jamc marka imaamkii haddii aanu jamcii niyoonin dee uma ansaxaysa jumcadiiba ilan jumcada waa fardulcayn baynu soo nidhi jamcu oo imada kusoo lahayn sidaa darteed haddii aanu niyoonin jumcadii inuu jamc la tukanayo dee way ka xumaanaysa salaadii waa ka buraysa halkaasaynu markaa ku dayn insha allah allahu subxana wa tacala